In ka badan tadhawatan iyo lix arday oo dhammaysatay akhriska iyo qoraalka, isla markaana ka aflaxday Maxadka Xifdinta Qur'aanka Kariimka ee Alwaaxyeyn, ayaa munaasabad qalinjebin ah loogu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaa kasoo qayb galay munaasabadda maamulka maxadka, culimo, waalidiin, bahda waxbarashada, macalimiin, dhalinyaro, ardayda munaasabadda loo qabtay, iyo qeybaha kale ee bulshada. Sheikh Cali Cabdikariin Xasan oo ah maamulaha guud ee madaarista Alwaaxyeyn ayaa ka warbixiyey tirada ardayda iyo heerarka kala duwan oo ay soo mareen.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يعني الحمد لله والريال إلهي سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله إنه سورو قلي إنه قبصان تحفلدان وأن إن بدن سواء بابوليني ما أنت إني تعدو إلهي سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله مركب كواد مدارس الوحيين أساستانك لا أساسي يسببها له أساسي وقتك لا أساسي ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan soo koobo madaaris alwaxyeyn runtii waxaa lagu as-aasay fikir ka yimid waalidiinta qaar ka mid ah iyo aqoon-yahanka iyo culammada magaalada oo iskaashaday ayaa waxay fikireen maadaama la hormari ee wax walbo maanta dunida horumar laga gaaray in qur-aankiina la hormariya in qur-aankii la hormariyo oo maxaan ku dhahaa hab casri ah loo dhiga oo habkii hore oo qadiimiga ahaa maxaan ku dhahaa lagu bedela habka casriga ee maxaan ku dhahaa waxbarashada casriga la jaan qaadi karo habkaas markii ay isla garteen culimmadii iyo aqoon-yahankii iyo waalidiintii intaas markii la isla gartay kadib ayaa waxaa insha allahu tacala noo suuro gashay in aas-aasna madaaris alwaxyeyn sideedii bishii lixaad laba kun labaatan iyo laba ayaan as-aasnay qeybtii koowaad hal fasal oo labaatan arday ayaa lagu bilaabay runtii miro badan ayaa laga arkay laba bilood kadib ama saddex bilood kadib haddana waxaa la asaasiyay fasal kale oo isagana labaatan arday ahaa sagaal bilood kadib markii ay arrintaasi dhacday waxaa ardada loo bogay ee imtixaanaad laga qaaday ee dhowrkii biloodba mar la imtixaan laga afar bilood markay gaartaba bisha afaraad imtixaan laga qaadayay waxaa haddana codsiyo badan oo waalidiinta ka yimid darteed waxaa haddana aan asaasnay fasallo kale saddex fasaloo kale ayaan ku darnay shawaalkii hadda aan soo dhaafnay oo bacda ramadaan ayaan fasallo kale ku darnay runtii marka laba qaybood ayay madrasada ka kooban tahay waa qayb hingaad ah ee weliba kayfiya mucaasara qaabka casriga wax lagu barta iyo qayb taxfiid ah oo xifdiga qur-aanka ardayga markuu qaybtan ka gudbo oo shahaadadii u qaato kadib wuxuu u gudbiyaa qaybtii taxfiid alqur'aan alkariimka qaar ka mid ah marti sharafta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa u hambaliyey maamulka maxadka iyagoo ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan akhriska iyo qoraalka waxaan u mahad celinaynaa xafladdan qiimaha iyo qaayaha badan aadka looga taxadiree loo soo agaasiimay ee ka dhacaysa hoolkan quruxda badan dhiganayaan madaaris ulwaxyeyn litaxfiidi alqur'aani alkariim watarbiyati alislaam waxaan ugu mahad celinaynaa in sha allahu tacaalaa wanaagga aad soo qabateen waxaan leenahay aad baad u mahadsantiin insha allah
walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala ayaa marka koowaad u mahad celinayaa ilaahayga subxaanahu wa tacaala inaga yeelay dad muslimiin ah haddana inaga doortay dadka muslimiinta ah inaga yeelay dad dacwadiisa diinkii islaamka ka shaqaynaya marka labaad waxaan u mahad celinayaa madarasatulwaxyeyn maamulkeeda mucallimiinteeda iyo ardaydeedaba sababta oo ah natiijadii meesha ka soo baxday ayaa waxay igala muuqatay mid maamul iyo mucallim iyo arday intaba dadaal midaysan ay ku wada wajaheen qaar ka mid ah ardayda loo qabtay munaasabadda ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo gaaraan heerkan magacayga waa sakari cabdiqani ibraahim waxaan ka qalijabiyey madarasatulwaxyeyn waxaan u mahad celinayaa hooyadeeda iyo aabeey iyo macalimiinteeda isohala heerkan soo gaarsiisay waxaana ka qalijabiyey kitaabka allaha ee macallim alquraa alluqat alcarabiya insha allah waxaan ugu mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala magaca waa camaar cabdikariim maxamed muruq waxaan dhameeyay macallim alqiraat alcarabiya waxaan macadcelinayaa allihii uu soo taarsiiyey xaliyaan waxaa kaleeto oo macadcelinayaa macalin macalimiinteedii oo uusoo ugu soo barbaariyey macallim dakhiraa xaliyaan waxaa taaganaya qof baan qalin jibiyey waxaan kaleeto oo mahad celinayaa waalidiinta xili- oo xilay isoo gaarsiiyey magacayga oo ah maliyuun maxamed cabdi cabdiraxmaan waxaan ka qalin jibiyay kitaabata alkitaab alqur'aan alkariim waxaanu ka mahadcelinaa macalimiinta magacay waa salma nuur maxamed oo ka qalan jibisay madarasada alwaxyeyn waxaa u mahadcelinayaa allah kadibna waxaa u mahadcelinaya waalidiinteedii macalimiinteedii halkan soo gaarsa dufcadan waa dufcadii koowaad ee ka aflaxdo macadka xifdinta qur-aanka kariimka akhriska iyo qoraalka ee alwaxyeyn ee magaalada beledweyne